wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ayaa xaqiijiyey in hubkan laga dejiyey markabka wasiirka oo ku sugan magaalada berbera oo khadka telefoonka iigu warramay ayaa ugu horreyn ka warbixiyey noocyada hubka ay markabka ka dejiyeen markabkii waanu ka rognay hubkii waanu ka rognay marka dhowr nooc uu isugu jiraayo waxaa ku jira madaafiyadan waxaa ku jira qoryahan b m ka waxaa ku jira baabuurta ciidamada qaad ee gaashaaman waxaa ku jira kuwa kale ciidamadu ku dagaalamaan doon weyn kuwa dagaalka way badan yihiin waa kuwa laashka adag wey kuwa kaaraha maaha maraan wasiirka weydiiyey waxay u cuskadeen sharci ahaan dejinta hubkan iyo la wareegidiisaba wuxuu sheegay in amar maxkamaddu ay ka soo saartay baan maxkamadda gobol janaaxa umar hore ku xukuntay iyo lala tago dhinaca kale wasiirka oo aan weydiiyey tirada shaqaalaha markabka saaran wuxuu sheegay inay aada u tiro badan yihiin markabkuna yahay mid aada u weyn islamarkaana kabtanka markabka ay maxkamaddu ku xukuntay lacag ganaaxa taasoo aanu wasiirku sheegin cadadkeeda isagana maxkamad baa la saaray marka waxaa laga yaabaa in dee la ganaaxo waa lasii deynaya ganaax baana la saaray maraan weydiiyey wasiirka inay cidi sheegatay hubkan iyo in kale wuxuu ii sheegay in dowladda suudaan ay kala soo xidhiidhay somalilan islamarkaana ay sheegatay lahaanshaha hubka dowladana soo xidhiidha jiro masalan sida suudaan oo kale marka kulleyba de hubku waa sharci daro marka bal waanu eegi doonaa de waxay la yimaadaan wasiirka oo sidoo kale aan weydiiyein haddiiba ay dowladda suudaan ama dowlado kaleba ay la yimaadaan caddaynta lahaanshaha hubkan inay siinayaan iyo in kale wuxuu ku jawaabay ama waa laga tashan doonaa waa laga tashan doonaa dhinaca kale wasiirku wuxuu sheegay in maanta ay imanayaan koox ka socota guddida kormeerka hubka ee qaramada midoobay islamarkaana ay kulan la qaadan doonaan markabkan ayaa ku soo xidhay dekada berbere afar iyo labaatanka bishii hore si uu u dejiyey sixnad laga leeyay somalilan hase haatee waxaa lagu war helay inay saarantahay saanad milatari iyo hub kala duwan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa